أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ۖ إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan ku soo dhex jirnay tafsiirkii suuratu tawba waxaanu soo dhex gaarnay aayadda boqol aayadda sagaashan iyo labo walaa cala aladiina kuwii korkeedii ma ahaanin macnaa wax xaraja ma ahaanin kuwii korkoodii idaa maa atowka markay kuu yimaadaan markay kuu yimaadeen litaxmilahum saad u xambaartid oo gaadiid ay raacaan iyo shahay aada u siisid qulta aad ku dhahdid markaa aad ku tidhi laa ajidu ma helayo maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaado oo gaadiid aan idin saaro iyo shahay idinma haayo tawallow jeesanayo oo kaa jeesanayo walxaal acyunuhum indhahoodana tafiidu ay shubmayso min addamci ilin ay la shubmayso xasanan xaal ay iyagoo ka murugsan xasan liajli xasan murug darteed allaa yajiduu inaysan helaynin maa yunfiquuna jidka ilaahay waxay ku bixiyaan oy maaragtay ku duulaan qoladan waxay waa qolo mu'miniin oo dad cajaa'ib leh waa niman koox ahoo waxaa la yidhahdaa bakkaa-uun niman ooyey ayadoo annagii soo marnay suuradda inay aada munaafiqiintii looga sheekeynayo khaas ahaan dadkii dagaalka kadib dhacay oo cudurrada beenbeentaa la yimi waa tii cadaab iyo cay iyo ceeb iyo foolxumoba waa tii loogu yabohay cadaabna loogu yabohay lana caayey dad doqomo ah munaafiqiin ah diin iyo dad ahaan aan lahayn sharaf aan lahayn maxishoodayaala in lagu sifeeyey fulayaal ah maantay deeq daran damac badanoo hunguri weyne ah waa tii lagu sifeeyey dad marka waxaa jira waxaa la yidhi cudurdaar leh oo cudurdaarkood uu dhab yahay sida nimankii reer baadiyaha ah ee cudurdaarka lahaa oo qaarkood cudur daartay qaarna ay jihaadkii ay raaceen qaarna ayagoona cudurdaarna aan lahayn jihaadkiina aan u bixin cudurdaarna aan soo raadsano oo munaafiqiin waaweyn ahaayo iska fadhiistay waqacada aladiina kadabuu llaha warasuulah haddana waxaa la soo sheegay dadka ducafadaa oo duqowda ay dadka jiran dadka indhahala lugahala jiista ah iyo waxa ay ku duulaan kuwa aan haysan oo gaadiid ay fuulaan iyo sahay ay qaataan kuwaas aan haysan inaysan xaraj korkooda iyo dembi uusan ahayn idaa nasaxu llaahu rasuulahu ilaahay rasuulkiisa diintiisa hadday daacad u yihiin hadduu qofku muxsin yahaana hadda wax jid loo raacda ma lahan maa cala almuxsiniina min sabiil qof isagu wanaag sameeyo tabartiisa dadaalo oon waxba hakaran jid lagu ciqaabo oo loo raacdo ma laha layidhi wallaahuna qafuuru raxiim kii bay ku cadsantaho walaa cala aladiina kuwii korkoodana xaraj ma ahaan jid lagu daandaansadoo lagu ciqaabana mala ahaan kuwaasoo idaa maa atowka markay kuu yimaadeen markii jeeshkii hala soo baxo dad maxaysataan waxba aan haysanin laakiin iyo wanaagsan lahaa hala baxo markii la yidhi nabiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam maxay rabaan ugu yimaadeen litaxmilahum si aada u xambaartid oo gaadiid ay fuulaan yahay say aada u siisid markaas nabigu waxba ma haynin calayhi salaatu wasalaam dadkii wixii wax la sii kara waa la siiyey cutmaan xoolo badan waa sadaqaystay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo ummaddii wax sadaqaysanaya laakiin dadkii aan waxba gacanta ku haynaa bato waa la kala gaari waayo kuwaas iyagoo wixii la bixiyay dhammaadeenna yimaadeen nabigu marka wuxuu yidhi laa ajidu ma helaayo ma axmilukum caleyh waxaa idinku xambaaro marka waa loo cudur daaray waa loo cudur daaray wamaca daalika cudurdaarkaa maqsuud kuma ahanoo waxay ka xun yihiin jihaadkaas ay ka harayaan baynamaa munaafiqiintii ayagoo bixi kara ay cudurbaan beenbeena ay samayseen walow araadu lkhuruuja laa cadduu lahu cudda hadday rabaan inay baxaan u diyaar garoobi kareen ma garan laakiin ilaah baa reebay dulligooda marka markaa ku tiraahday tawallow ay kaa noqdeenoo dib u noqdeen walxaal tafiidu ay shubmayso maga waacyunuhum indhahoodana tafiidu ay shubaysaan min addamci ilin ay ka daadanayso xasanan liajli xasanin murug dartii oo maxay ka murugsan yihiin allaa yajiduu inaysa heli kar maa yunfiquuna waxay jidka alla ku bixiyaan oo nabiga ay ku raacaan waxaana dhibaya calayhi salaatu salaam inay dib uga dhacaan oo ay takhallufaan marka kuwaas niman cajaa'ib lahay badan bahaayeen waa adiga siddeed nin bay ahaayeen qaar waxay leeyihiin waa niman bani muqarin la yidhaahdo isla dhashayo toddoba ama lix walaalahay ahaayeen oon waxba haysanin ee gaadiid nabigu u waayo wada ooye qaarna waxay leeyihiin bani muqarin wada keliya maahaynoo isku jirjiray ahaayeen ama bani muqarin iyo kuwo kaloo isku jirjiray ahaayeen yacnii ma garad yacnii ninkaas muqarin la yidhaha ayaa dhalay ma garad marka walaalay ahaayeeno waa nimanka saxaabo ugu badanoo sideed ama toddobaa la yidhahdaa ama lix ayaa la yidhaahdaa saxaabo isnad adatay nimanka ugu badan waa marka waxay haayaan ma aysan jirin laakiin waxay ka xumaadeen inay nabiga calayhi salaatu salaam jihaadkiisa ay ka haraan taa meel baynamaa munaafiqiinta iyagoo awoodle ay cudur daaranayaan niyadoodaas wanaagsan marka waxay ku heleen ajar bay ku heleen oo xadiidka saxiixeyn ku sugan min xadiidi anas ayuu rasuulku wuxuu yidhi isagoo tabuuk duulaankiisii maanta ku dhex jira inna bilmadiinati madiina waxaa ku sugan aqwaaman dad maa qadactum waadiyan waadi ma goysaan walaa sirtum sayran mana socotaan ilaa wahuwa macakum waa idinla jira macnaa ajarka idinla qaybsanayaan qaala wahum bilmadiina ayagoo madiino joogaa qaala nacam xabasahum alcuduru cudurdaara maanta xabisay maahane iday idinla joogaan bay jeclaan lahaayeen iyo kuwo kaloo iyaguna mardo ahaa oo xadiid kalaa sheegay muslim oo wariyo kii hore bukhaari muslim baa wariyey laqad khalaftum bilmadiinati rijaalan baad kaga soo tagteen maa qadactum waadiyan walaa salaftum dariiqan dariiq ma aadaan qaadin ilaa sharakuukum fi ljri idinla wadaagsaa maxaa dhahay xabasahum lmaradu waa jiran yihiin maane raggoo safka u waray aan lahayn baynamaa dad aan niyo fiican lahayn oo duulaanka ku jiray kuwii hagardaamada badnaa oo nabiga iyo saxaabada ku jeesjeesaya calayhi salaatu salaam radi allahu cala saxaaba aysan wax ajara aysa helinoo dembi ay la soo noqdeen nimankaana iyagoo gurigii joogaa ajar loo qoray sababtoo niyada wanaagsan waxay ka fiican tahay camal aan niyo lahayn camal aan niyo wanaagsan aan lahayn oon ikhlaas lahayn ayay ka fiicantahay niyada wanaagsan qofka haddii uu sameeyo camalka khayrla u niyeysto laakiin tabaru ay ka reebto ajarkaas marka waa loo qoraya marka dadku inay niyadooda ay wanaajiyaan waa walaa cala aladiina kuwii korkoodana ma ahaanin wax xaraja idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmilahum saaad u xambaartid duulaanka aada gaadiid u siisid qulta aad ku tidhaahdo laa ajidu ma helayo ma hayo ma axmilukum calayhi gaadiid aadinku qaado iyo sahay markaa saas yaraatee wallow way kaa noqonayaan guryahooda u noqdeen ayagoon cudurdaarkaa ay leeyihiin mabsuud ku ahayn ee dhibsanaya nabiga inay ka haraan walxaal acyunuhum indhahoodana tafiidu ay shubmayso min addamci ilin ay ka shubmayso xasanan liajli xasani murug darteedo allaa yajiduu inaysan helanin maa yunfiquuna waxay bixiyaanoo rasuulka ay ku raacaan aysan helanin marka iyagoo cudurdaarle ayaa waxaa dhibay inay rasuulka ay ka haraan marka dad waa kala tageen nina isagoo awood loo cudur daaranaya nina isagoo loo cudur daaray ayuu ha uu leeyaho khayrkiiba u shallaynaya inama sabiilu jidka wuxuu ahaaday oo jidka wax lagu ciqaabo oo lagu daadaansado cala aladiina korkoodii yasta'dinuunaka idinku weydiisanaya walxaal hum akhniyaa iyagoo tanaada oo deeq leh oo gaadiid heli kara oo xoolo haysta oo saad heli kara ayay cudurdaar beena iyo is-idaan beena weydiisanayaan kuwaasi raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaano maca alkhawaalifi dadka laga tegey oo harayga aho maaragtay odayaasha iyo habrooshinka duqowshadaa iyo dadka mardadaa iyo addoommaha iyo ilmaha yararkaa iyo marasta iyo waxaas inay dhex fadhiyaan iyagoo ragahoo ilaahay caafimaad iyo awood iyo xoolo uu siiyey oy raggii iyo iimaankii iyo khayrkii ay ka haraan taasay marka ay raalli ku noqdeen sababtay raalli ugu noqdeenna waxay waa dad dullaysanoo wa dabaca allaahu ilaahay wuu daboolay calaa quluubihim khayrkii iyo iimaankii iyo kiiradii iyo sharaftii a laga daboolayoo fahum ayagu laa yaclamuuna waxba ma gartaan eberkoodu waa ma garatan waa qof sakhiifnimo ku dhex jira haddana qoslaayo oo isla fiican maayo waxunna uu ku dhex jiro sababtu waxba waa jaahil waxba ma garanayo meesha uu joogo iyo waxa laga rabo mudankiisa iyo foolxumada uu ku jiro ma dareemayo marka waa qof aan dhibir lahayn waa dadku mutanabi dhihi jiray man yahun yasululhownu calayhi maa lijurxin bibayitin iilaam qofka isagu isliidoo isdaraaba oo meel xun isdhiga ihaanada waa u sahlantay in cagta la saaro oo la caayo sababta waxaa weeye maa lijurxin bimeyitin ilaamu qof haddou dhintay maantana warar haddii lagu dooxdooxa la kala goynaayo miyou xanuunsanayaa naftiyaa ka dhacday sababtoo ma danqanayo dhimir ma lahan sharaf ma lahan iimaan ma lahan giiro raganimo ma lahan marka waa kuwaasoo kale wey ilahan ka maango inama asabiilu jidku waxuu ahaaday oo lagu ciqaabo cala aladiina korkii korkoodii yastaadinuunaka idinku weydiisanay walxaal hum ayaguna aqniyaa'u ayagoo maanta wax haysta oo gaadid heli kara waa ku leeyihi walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cuddatan hadday bixid ay rabaan waa isdiyaari lahaayeenoo gaadiid iyo hanti intaba waa haystaan iyo awood iyo caafimaad ma garan raduu waxay ku raali noqdeen walxaal hum aqniyaa oo yihiin bay istidaan weydiisanayaan raduu waxay ku noqdeen raalli ku noqdeen ay mabsuud ay ku yihiin bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi dadka guryaha looga tegoo haraaga ah oo maaragtay marasta iyo masaakiinta dadka liiliita ayagoo caafimaad qabo dadka inay dhex fadhiyaan bay ku raali ahaadeen taasna maxaa heerkaa gaarsiiyey wadabaca allaahu ilaahay wou daboolay calaa quluubihim qulubtooda khayr iyo kiiro iyo iimaan iyo sharafoo ka daboolo fahum ayagu laa yaclamuuna waxba ma oga markaasay wax oo saqajaannimo ah ayay maanta ma arkaysa ay ku farxayaan yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilaahay wuxuu usii sheegayaa subxaana wa tacaala nabigeenu asagoo weli tabuu kusii maqan dad badan oo munaafiqiina oo takhallufay oo duulaanka ka haray hadhow markii ay noqdaan inay cudurdaaro beenbeena oon waxba ka jirin inay kuula imaan doonaan taasii ogaadaa la leeyahay yactadiruuna ilayku waa idin cudur daaranayn munaafiqiintii idaa rajactum ilayhi markaad u laabataa wallaahi saanaan ahay tanutan xaggay ka baxday waa waxbaa naga kala taalla ilmihii xoolihii waxbay ku cudur daaranayan qul waxaa tidhaahdaabad markaa u noqoto laa tactadiruu ha cudurdaaranina oo cudurdaarkan iyo maaragtay eed sheegashadan iyo waxbaan lahayn iska joojiya lan nu'mina lakum idiin rumayno marna idinkama rumaysnayno oo idinkama qaadano war aan idinka yeelano o idinka maqlayno oo idinka rumaysanano ma aha limaadaan idinkaga rumaysanaynin qad naba'ana allaahu ilaahay baa noo sheegay min akhbaarikum akhbaartiinna xaggii oo beenta cudurdaarada beenta ilaaha noo sheegoo yidhi maanta ma arkaysaa nimankaa been bay ku cudurdaarayaan oo rasuulka loo loo waxyooday marka warkiina waa lahaayaa maxay dhihi jireen war lahaayana xiise ma lahan mar haddii qofka oo warkaaga ou haayo oo xaqiiqaada uu ogyahay maantan haddii aa nag nag nag nag nag aada leedahay warkaasi war la qabo xiise ma la waa horta waxbay wixii maadi ahaa waa idinku tagtaa le waa idin dhaabta dhega ka yeelo ilaaha noo warrabay inaadan cudurdaar aadnaan lahayn oo beenaalayaal aad tihiin taas allah noo warrabay warka allaan rumaysanna kiina rumaysm rumaysan mayno wixii horta horeo lasoo dhaafay waa taas wey amaa mustaqbalka miya wasayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa oo macnaa bannaanka usoo dhigi doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu u jeedi doonaa bannaankaa la idinka arki doona inaad isbeddeshaan iyo in kaloo xaaladii xumayd aad kusugna ku sugnaataan inaad isbeddeshaan waa la idinka arki doonaa uma markaas kabacdi markaa waad dhimanaysaano uma turadduuna waxaa laydin celinayaa ilaa caalimi اlgaybi allihii waxa maqan ogaa oon waxba ka qarsoonayn iyo washahaadati waxa goobjooga oo xaadirka oo dadku u jeedaan ilaahay isugu mid taha ayaa laydin celinayaa waa idin xisaabinaya waayo marka fayunabbi'ukum waxau idiin warramayaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal falay saa iyo saa iyo saa sa ahaydeen runta laydinka sheegaya markaasna jazaheeda ayaad la kulmi doontaan wey marka meelaad fakalaysaan ma laho maadigiinnii waa la ogaa ilaaha ka warramay mustaqbalkan hadda waxaa weye waa laydin kuurgelayaaho ilaah baa idin eegaya subxaana wa tacaala rasuulka laydinku sadhidaa oo idin eegaya haddii aada dhimataanna hadda ilaah unbaad u noqonaysaan meel kale kama dhuumo kartaane markaas baa laydin xisaabinaya nin walba wuxuu astaahilaa loo sheegaya jazihiisana marka fartaa laga saaraya marka waa tahdiid midka ugu weynaa wey wasayara allaahu ilaahayna wau arki doonaa dee haddaba allagoo u joodaan laakiin waxbay bannaankaa loo soo saaraya wey camalakum camalkiina marka qof kasta oo maanta ma arkaysa mu'mina inuu ka cabsado wey sababtoo ilaahay maadigiisana waa ogyahay iyo waxa qalbigiisa ku jira mustaqbalkii soo socdana waa ogyahay allana waa ka hortegaya jazihiina waa waa helaya marka qof walbaba waxaa weeye gartu waa ku noqontoo inaad maadigaaga balfiirisid xaalkaagu soo ahaa xaaladaada iyo mustaqbalkaagana inaad ka fikirtid inaad isbedelayso in kaloo qaladkaaga aad xasuusanayso ood xasuusa berri kolley ilaahay ma sheegaysid ilaahayna subxaana wa tacaala jazahaga unba kuula kuula fadhiyaan ilaahay towfiiq fiicanna waafajiyo allah noo dembi dhaafo weliba cudurdaaro beena ku gaabsan maayaane sayaxlifuuna billaahi ilaahay ku dhaaran doonaa lakum idinka idiin dhaaran doonaa idanqalabtum ilayhi markaad u noqotaan ulajeedooduna waa maxay litucriduu canhum inaad ka jeesataanoo waxba aan la canaaninoo ta'niibka iyo eedaynta iyo canaanta in laga jooji maara in laga joojiyo ee haddaba fa acriduu canhum isaga jeesa wax la hadlo ma astaahilaan waa dad eberkoodii innahum rijsun waa wasakhoy dad yacnii iimaan oo ka tegey shaksiye ay ka tagtay dad ahaanimo ay ka tagtay adilla ah wax maanta la milicsado iyo wax la qiimo lahane adinkuu og waxay la naanaa leeyihiin dib iskaba dhaafo waxna ha eedaninoo faraha ka qaado adduunka marka ceebtaasay ku nool yihiin iyo qiimo dhacaas oo maaha wa ma'waahum hoyaadkooduna jahannamo wey aakhare markay tagaanoo ilaahay hor tagaanna jahannamaa laga ay u hoyaadayaan jazaa'an abaalmarin oo bimaa kaanuu waxay ahaayeen laga abaalmarinayo yagsibuuna ay kasbanayo yacnii haddii ummad la shanaaceeyo oo maanta ma arkaysaa la ceebeeyo ee cadaab loogu yabooho waxa weeye munaafiqiintaasi waa ummadda ugu astahasho wey sababtoo anaa adduunkiina nasligaa laga saaro dad aan waxba ahaynoo xataa kelimo canaan xataa aan astahan ilaa qofku waxaa la canaantaa markuu qiimo leeyahay oo canaanta uu ka danqanayo oo isbeddel laakiin qofka haddow taalifiya eber ohe baaba tahay dee canaanba ma astaahilaba kelimada aad odhanaysaaba maanta ma arkaysaa ka qiimo weynba ilaa waa qof dhintay waayo marka ilaahay wuxuu leeyahy sayaxlifuuna billaahi ilaah bay ku dhaaran doonaan lakum adinka idanqalabtum ilayhi markaad u noqotaan ilaa xaquda ka sii warrami doona ulajeeddooda waa maxay litucriduu canhum inaad ka jeesataano canaanta iyo maaragtay eedaynta laga dhaafo haddaba waxaa la yidhi faacriduu canhum ka jeesta sababtoo innahum iyagu rijsun awsaaqoy wax iimaan shaksiyo dad ahaan ay leeyihiin lama arko adduunka waa saas weeye dad ahaan xumadooda aakharana wa ma'waahum hoyaadkoodu jahannamo weeye aakhara markay tagaan had ilaahay maa ka gardarnaa may jazaa'an abaalmarin weye bimaa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen lagu abaalmarinayo weli arrintii baa la sii wadaa waxaa le yaxlifuuna laku waa idiin dhaaranaya maxayn rabaan litardow canhum inaad ka raali noqotaan wallaahi taas ma anaan samaynay dad mukhlisiinan ahayn waa soo soconnay arrintii aa naga kala daadatay intaa waxay rabaan rasuulka calayhi salaatu salaam iyo mu'miniintu intay ka qancaan inay mabsuud ka noqdaan oy qanciyaan laakiin ikhlaas ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay rido geliya midna kuma jiro ee qofka hadduusa ilaahay rido gelin dad iska dhis muxuu maaragta ugu taray hadhow aad noo imaan doontaa kacab ibnu maalig qisadiisa markii aan gaarno wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu u sheegayaa aniga waa fakerow leeyahay markaan dib dhacay haddaan been kuu sheego haddaan ilaahay run u sheegoo dhaha run aan sheego ood iyo carowto waxaa dhici karto dha ilaahay inuu iga raalli noqo laakiin adiga haddaan been kuu sheego oo iga raalli noqotid hadhow ilaahay ii carooda ah aa dhici kartabo dhah saa darteed intaan cara aan kasban lahaa ilaahay waxaa ii roon runta intaan sheego ilaahay aan naxariisda aan sugaa ii roon yaa rasuula wax cudurdaara ma lahayn dhay edab darro ayaan u haro dhahay cudurdaarna ma lahayn waa iga noqotay awood waa haystay si unbay sibiqsibiq iga noqotay maahane cudurdaar ma lahayn markaasuu yidhi amaa haada faqad sadaqa waa noo imaan doontaa kan run buu sheegay waa la dibdhiga marka hadhow toobadiisaa imaan doonta casharka insha allahu tacaala hamiinka sabtiga inoogu imaan doontaa insha allah ilaa hadduu na gaarsiiyo laakiin kuwaani waxay isku dayeen inay maanta ma arkaysaa ilaah erilo geliya ee dadka erilo geliyaan walidaalika wuxuu yidhi annaga markii nala ka toobad aqbalay dadkii beenta sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wax la yidhahdo waxa ugu xuno waa aayaddaanu yaxlifuuna lakum litardaw canhum wain tardaw canhum faina allaha laa yardaa can qowmi lfaasiqiin marka waa la ceebeeye marka waxay idinkugu dhaaranayaan si aada uga raalli noqotaan laakiin ilaahay ma raalli gelinayaan ilaahay kama baqayaan oo saraa'irtooda og haddaad markaa ninku qowlkooda intaad qabsataan daahirka aad ka raalli noqotaan qof aan marka ikhlaas aan lahayn oo faasiqa ee dad uun istusinayo ilaahay ma ka raalli noqonayo fa ina allaha ala laa yardaa kama raalli noqonayo can ilqowmi alfaasiqiina qoomka faasiqiinta suuradda marka waa suurad aada u cajiib badan waa aakhir xayaati rasuuli sala allahu calayh wasalam nolosha rasuulka nolosha meesha ugu dambaysa w waana ghasawaadkii ghasawaadka ou nabiga ou duulo kuwii ugu dadambeeyey ka mid taha ghaswadan qaswa tabuq ayay ka mid tahay dadkii marka diinta sheeganaya waa la kala shaandhaynaya wixii beled joogay wixii baadiye joogay wixii mu'miniin xaq oo safka hore dagaalka galay wixii ayagoo mu'miniina si ay kana noqoto ayagu nifaaqnimo aan u harine bal xoogaa si ay ka noqoto runta iska sheegay ee cudurdaar beena aan ku cudurdaarin reer baadiyi reer magaalka wixii dhan baa la kala shaandhaynaya halkaana acraabti baa laga sheekaynaya reer baadiyi iyo say kala ahayen mujtamacii baa waxaa weeye bit by bit mid mid ayaa loo kala soocayaa marka wuu ilaahay subxaana wa tacaala xaquu soo saaraya alacraabu reer baadiyaha ashaddu ayagaa daran kufran gaalnimada iyagaa ku daran iyo wa nifaaqan xagga nifaaq hadday dhahaan waa gaaloobaya ama nifaaqaa gelaya haddii la yidhaahdo kufrigooda iyo nifaaqooda kufriga reer magaalka ka xugo wa ajdaru ayagaana mudan allaa yaclamu inaysan ogaan xuduuda maa anzala allaahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey xadkooda calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey wallaahu ilaahayna caliimun waa kii og axwaasha dadka xakiimun xikmuna u saaxiib halkaa reer baadiya waxaa lagu xukumay hadday waa kufrinayna ay yidhaahdaan ama nifaaqa gelaayo ay yidhaahdaan inay gaalada reer magaalka ah iyo munaafiqiinta reer magaalka ay ka sii xun yihiin sababtuna waxaa weeye xuduudda alle waxba kama yaqaanin baadiyahaasay joogaan baadiyahana dabaacadiisa waxaa ka mid waa nolol adag khildo adayg iyo jafaa waa meel oon iyo rafaad ari aroori lo' shub hebel iska celi iska difaac maantaoo dhan rabsho iyo nolol kadeeda lagu jiro khayrkii iyo xadaaradii iyo diintii iyo xuduuddiina waa maanta ma arkaysaa iyo tacaqulka waa laga fogyo marow geel la sii ordaayo marow ari la sii ordaayo marow maanta ma arkaysaa dagaal ku jiro marow qaylo ku jiro ahalkiisa ilmihiisa mara isdiraayeen waa qaylo iyo waa waray iyo maaragtay habaar iyo wareerba ku jira maanta qofkii baadiye yaqaana arki doo noloshada marka waa kadeedanta cilmigii iyo xadaaradii iyo dabacsanaantii iyo tacaqulkii iyo garnaqii wixii dhammaa waa ka fog yahay marka marka kufri baa gela haddii la yidhaahdo aad iyo aaday u liitaan sababtoo ah meeshii raqaa'iqdii iyo wacdigii iyo axkaamtii sharciga inay fahmaan aad iyo aad bay maaragtay uga fog yihiin ma garanta aad iyo aad uga fog yihiin walidaalika nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiis ibnu cabaas oo wariyey man sakana albaadiyata jafaa ninkii baadiya dega waa qalalaya qallayf oo noqonaya waman itabaca sayda gafal ninkii ugaar maanta o dhan ka daba carara dadkaan ugaarsiga jecel iyo qalbigiisao dhanba diinta u iloobaya waman ata suldaana hadyo goora ninkii madaxda uu ka ag joogo ka aqaraabto ma garata iftatana wuu fitnoobaya sababtoo maanta dhan de waxuu ka rabaa waxuu u dirsanayaa waxuu usoo sheegayaa balaayo waxbaa isku dirdirayaa mar madax haddaad ka aqaraabatana waxa weeye diintaadu sidii noqon mayso waa fitnoobaysa nacam walidaalika maanta ma arkaysaa wax rasuul ah reer baadiye lagama soo diro sababtoo risaalo looma aamini karo waa dad qalafsan rususha dadka reer magaalka ah oo xabaarada leh ayaa laga soo diri jiray sida alla uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhi min ahli lqura dadka hortaada ahaa ma aanan soo dirin oo rusushaada ilaa rijaala nuuxi ilayhim an waxyoonayno min ahlilquraa dadka reer maaragtay reer magaalka ka mid sidaa darteed nabigu calayhi isalaatu wasalaam dadka reer baadiyaha hadiyadooda inuu aqbalo waa oo nacbanaa waa eed sheeganaya maantana waa kugu amaal sheeganaya nin reer baadiyaha wax u keena markaasuu nabigu u celiyey u amaal celiyey war ma sabarta maya maya ilaa markii dambe uu yidhi haa haddaa raali noqon markaasuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam laqad hamamtu waxaan doonow dhahay allah aqbala hadiyatan ilaa min qurashiyin quraysh waan ilaa reer magaal reer makay ahayo ow haqafiyiin ama reer haqiifa waa dee daa'ifay deganaayeenoo magaalo ah ow ansaariyin ama reer ansaaro waxaa weeye waa dadkii reer madiine ahaa ow dowsiyiin ama reer dows iyaguna ahlu xadaaro ah intaas in aan ka aqbalo ayaa maanta ma arkaysaa dama waxay ahaayeen qallafsanaantooda dad maaragtay aan xataa ilmahooda wax naxariisa u haynin ilmaha aan dhunkoonin toban wiil inuu leeyahay intaasoo gabdhood gabdho horta xaggiisaba ma fiirinaya wiilashana u dhunkoonaya maantana qaylo iyo ey ey dhale iyo maaragta balaayo iyo habaar bay ku jiraan marka mid reer baadiya waxuu arkay nabigoo xasan iyo xuseen dhunkaanaya markaas yar atuqabiluuna siyaamakum sibyaanakum carruurta maa dhunkootan qaaluu nacam qaaluu laakina wallaahi maa nuqabilu annaga cunug maba dhunkoonnaba cunug hadduu kusoo arday reerbaadiyaha haraati intuu ku dhufto islaanta iga cesho uu leeyahay islaanti mar ma aragay soo listaa ma badarkiiyo karida ma masagadiiyo duntaa islaanta xataa intii intaasoo hawl u qabanayso badar u karinayso qoryo usoo gurayso caanay usoo lisayso arigii waxara u daynayso intaa xataa cunugii inuu ka sii qabto yaa ma lahan cunugu markuusoo gura haraati intay ku dhaftaanoo naga qabo waxaan ay dhihi jireen ma garad naxariisi baa maaragtay ebera walciyaadu billaah fahm la-aanta shareecadana waxaa ka mid a waxaa jiray nin la yidhaahdo maanta ma arkaysaa zayd ibnu sawxaan nin la yidhaahdo oo taabiciya oo maanta ma arkaysaa aad iyo aad u aqoon badnaa ayaa jiray ninkiioo wax wacdinaayo oo dadkii wacdinaayo waxu sheegaya ayaa maanta ma arkaysaa waxaa ku soo baxay nin reer baadiya markaasu wuxuu ku yidhi wallaahi ina kalaamaka la yucjibunii hadalkaagu maanta ma arkaysa waa ay cajib gelina waa hadal macaan ma garat marka gacanoo ka go-naayo khaswe la yidhahdo nahawand oo waqtiga cumarulkhadaab dhulkan adiga iiraan iyo kasii dambeeyo loolalka ruushka ah sidan weyn u meelahaas dagaal ka dhacay oo maaragtay waqtiga cumar sagaal iyo tobankii hijirada markay ahayd radi allahu canhu dagaal dhacaa gacan uga go-do bidaxaa weliba ka go-need dadkii markii uu waacdinayo wuxuu dhahay inna xadiidaka la yucjibunii hadalkaaga waa ila macaanyahy wa ina yadaka la turiibunii laakiin gacantaada ishaga gelinaysa waxuu ka wadaa inaan nin tuuga ootoo gacanta laga gooye waa ninkii dhanoo culimmada wax wacdinaa kii reer baadiyaa dhahay hadalkaaga waa macaanyo laakiin gacantaada waa ka shakisanoo inaad tuug gacanta laga gooye inaad taho saasuu ka wadaa wuu fahmay marka zayd ibnu sawxaan nin taabiciyo weynu ahaayo adiga markii dambe qoladii cali la jiro ah markii mucaawiya isaga iskhilaafeen marka isagoo dagaalka cali kula jira safkiisa ayuu dhi markaasuu yidhi wayxaka inaha shimaal wamaa yuriibuka min yadi inaha shimaal waa bidixde ilaa qofka marka ugu horreya waxaa midigtaa laga gooyaa moogta waa bidixow dhahay inaana marka tuug ahayn waa iska caddahay markaasuu yidhi wallaahi maa adri bou dhahay ayaqdacuuna shimaal am ilyamiin aniga ma kala aqaano yidhi marka hore qofka ma midigtaa la gooyaa mase bidixdaa la gooyaa markaasuu intuu aayaddan akriyay wuxuu yidhi sadaqa allah alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan waajdaru allaa yaclamu xuduud allah sababta wuxuu kala aqoon waayo qofka saariqa midigta marka hore in la gooyo bidixda qofka axkaam wax ka yaqaano culummo la fariisi waa yaqaanaa tuugga in marka hore midigta la gooyo asagii marka waa uu fahmi waayey markaasuu sidaa ku yidhi marka waxa weeye khildada iyo adeygu reer baadihay ku badan yihiin alacraabu reer baadihu ashaddu ayagaa ku daran kufra walidaalika nabigu calayh salaam saxaabada wuu ka reebay inay reer baadiyo ay noqdaan sababtoo qalabsanana ku dhacayso ilaahuma markay fitno dhacdo salaatul akwaaciyo dadaa loo idmay inay fitnada ay ka cararaan alacraabu acraabtu ashaddu iyagaa daran kufran gaalnimada iyagaa ku daran hadday gaalnimo gasho iyo wanifaaqan xagga munaafiqnimada waajdaru ayagaa mudan oo astaahila allaa yaclamuu inaysan ogaan xuduuda maa anzala allah wuxuu ilaahay ku soji xuduudda iyo sharaa'icda iyo axkaamta sababtoo baadiyi ku maqan yihiin khayr iyo meelo xalqaa iyo cilmi iyo wacdina intay arkaanba yar wallaahu ilaahayna caliimun ku og waayo dadka axwaasheeda xakiimin oo xikmo u saaci wuxuu jidaynayo acraabtii marka guud ahaan markii laga hadlay ayagii maaragtay isku mowqif maaha qaar xun baa ku jiro niyad xun oo munaafiqiina dad wanaagsanna waa ku jira suuro dadkii dhan baa la kala shaandhaynaya qolow walba waa la kala soocaya wa min alacraabi reerbaadiye waxaa ka mida man yatakhidu mid samaysanaya maa yunfiqu waxuu bixinayo maqraban macnaa u qaadanaya waayo man yatakhidudan macnaa wuxuu u qaadanaya u haystaa maa yunfiqu waxa uu bixinayo ama zakawaad ama diinta uu ku bixinayo maqraman qaraamo dusha lagu saaro jinni ku xaqsay ah wax balaayo dusha laga saaro u haystaa wayatarabbasu bikum wuxuu idinla sugayaa nabigii mu'miniintaba addawaa'ir balaayooyinka wareegaysa oo waxley kuwan waana dhibeen saka naga qaad jihaad keen waxaas wixii marka in koodhi camal laga qaado u arka markaasina kuwa balaayaa ku dhici doonto waa laga asoo jebi doonaano markaasaan ka raysan doonaa marka diinta nasrigeeda ma rabo ilaahay wuu habaaroo wuxuu dhahay calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumida wareegaanaysa daa'iratu suwi qira'a kalena waa jirta abu camari calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumida iyo balaayada wareegta korkooda ha ahaato wallaahu ilaahayna samiicun ku maqla weeye caliimun axwaashooda kuwaa ogwey marka daday heerkaas ka taago nifaaqa waxay ka gaareen inay maanta waxa ay bixinayaan ay qaraamo iyo jinni ku-xaqsay u haystaan iyo balaayo magdhow la dul saaray sababtoo ah sakadii ajarka ma rajaynayaan waxay jihaad ku bixinaan ajarka ma rajaynaan waa munaafiqiin markaasi muslimiinta waxay la rabaan guuldaro wuxuu ku leeyahay kuwaa un yaa mar balaayo intuu ku salinao kor wareejiyo marka jahligii bay rabaan marka ilaah baan ka magangalna wa min alacraabi reerbaadiya waxaa ka mida man yatakhidu mid samaysanayo maa yunfiqu wuxuu bixinayo maqraman magdhow balaayo oo mag oo dusha saaran oo xaq maaragtay minku xaqsayahoo ayuu u haystaa sababtoo ajarka ma rajaynayo wayatarabbasu bikum wuxuu idinla sugayaa addawaa'ira balaayada musiibooyinka wareegaysa wuxuu ku leeyahay musiibooyinka wareegaysa may ku dhacdo muslimiinta oy jabaan ilaahay baa ayagii ku celiyo wuxuu lay calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumida wareegaysa iga dusha ha ku habsato balaayada iyo musiibada dushooda ha ku habsato wallaahu ilaahayna samiicun caliimun waa mid maqlayo axwaashooda kuwa haddana fiicanaa jiro acraabta ilaahay insaaf iyo cadaaladuu samaynayaaho dadka xunna waa la sheegayaa kuwa wanaagsanna waa la sheegayaa wa min alacraabi reerbaadiyaas waxaa ka mida man yu'minu billaahi kuwa ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhira aakhiro iyo arkaantii iimaanka oo kale wayatakhidu ka yeelanaya macnaa u haysta waay itikaadku macnaa wuxuu u qastayaa uu ka rumaysan yaha weeye wayatakhidu wuxuu ka yeelanayaa oo u haystaa maa yunfiqu wuxuu bixinayo uula qastayaa qurubaatin dhowaansho cinda allah ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay wuxuu leeyahay sadaqadan isagaana faray jihaadka in waxan isagaana faray ilaahan ugu dhoweynaya iyo wa salawaatin maaragtay duco ma garata iyo wa salawaati rasuuli rasuulku inuu u duceeyo wuxuu ka rabaa ilaahay inuu ugu dhowaado rasuulkana uu duca uu ka helo ilaan ducada rasuulka waa noo imaan doonaa in la yidhi qofka hadduu saqada bixiyo wasalli calayhim dadka u duceeyo ina salaataka sakanu lahum waa noo imaan doontaa marka hadduu rasuulku u duceeyo had idmi'naan iyo barako iyo ijaabay leedahay marka marka waxuu rabaa waxaan intuu niyo khaalisa ula yimaado ilaahay ugu dhowaado nabigana markaas u duceeyo markaas oo qabuulkii uu sii rajeeyo marka waa qabuulkii nabiga ducadiisa in la aqbalo ilaahay aqbalo oo marka uu sii rajeeyo marka waa nin qasadkiisa oo weyn yahay w kuwaasoo kale marka alaa inahaa qurbatun maaragtay sadaqadaas ilaahay ugu dhowaanayo iyo ducadaa rasuulka uu dalbaayo qurbatun lahum dhowaashay u tahay ilaahay ugu dhowaadaan sayudkhiluhum ullahu ilaahina wuxuu gelinayaa fii raxmati naxariisuu gelinaya in allaha allana kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis badan wey marka kuwaasi marka waa kuwo wanaagsanoo ilaahay niyadooda u qaaday nabigu waa ku yidhi calayhi salaatu salaam innama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa camalku wuxuu ku xihan yahay niyada qof walbana waxuu ka niyeysta uu leeyahy laba camale laba qof isla samaynaya ama salaad ama soon ama sadaqo ama jihaad qofna ilaahay dartiisa uga jeeda iyo rasuulka ugu nusre ducadiisa hel qofna wuxuu uga jeedaa maaragtay makaasib dunyawiya iyo waxyaalo ayuu uga jeeda ama waaba ku qasban yaho waxbaa ku qasbantahe wax micno la-aanowa hadda ninna waa kaas ajaruu ka helayaa ninna eberkiisoo meel cidlaha soo fadhiisanaya alaa inahaa iyadu maaragtay sadaqadaasu ilaahay ugu dhowaanayo iyo ducadaa rasuulka u ducanaya salawaadka rasuulka macnaa duca weeye qurbatun lahum waa dhowaasho alle u dhowaanaya sayadkhuluhum ullahu ilaahay wuxuu geli doonaa fii raxmati naxariistiisa in allaha allana kafuurun ku dhaafid badan weeye oo dadkaasoo kaloo wanaagsan wixii qaladaho ka dhaca waa u dhaafayaa raximun ee naxariis badan wasaabiquuna alwaluun dadkiibaa marka la kala sifaynaya hadda maanta oo dhan munaafiqiin iyo kooxaa laga soo sheekeynayo iyo reer baadiyihii kuwoodii xumaa iyo kuwooda wanaagsan mu'miniintii kuwii ugu qimo sarreeyaa hadda laga sheekaynaya mu'miniinta heerkii ugu sarreeyey dadkii ahaa oo diinta nusradeeda halbowlo u ahaa ayaa wanaagooda la sheegayaa ilaa yowmi alqiyaama ammaan u taalay noqonaysa wasaabiquuna alwaluuna kuwii saabiqiintii hore oo islaamka usoo hormaray iyo nusrada rasuulka calayhi salaatu salaam iyo diinta gargaarkeeda oo min almuhaajiriina muhaajiriin ka mid ah wal ansaari ansaar ah iyo waladiina kuwii itabacuuhum ku raacay oo saxaabadii ah biixsaan ixsaan ku raacay ummaddii kale ah intaasoo dhan radia allaahu canhum ilaahay wuu ka raali noqday waraduu canhu ayaguna alla mabsuud bay ka noqdeenoo camalkoodii uu ka aqbalay oo waa sawaabiyey waacadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin tajri ay soconaysa min taxtiha hoosteeda al-anhaaru webiyaal khaalidiina fiihaa abadan iyagoo ku waaray daalika kaagaasaana alfawzu lcadiimu liibaan wey aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha ilaahay saxaabada uu ku ammaanay oo ajarkooda iyo manqabadooda aada loogu weyneeyey sida aayadda iyo iyo dadka ixsaanka ku raaco oo wanaagooda ku raaco waxaa la mida aayadaha suuratulxasri ku jira markii rasuulka laga sheekeyn amarkiisa la qaato wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu waataqu llah an laa tadkulu ciqaab oo dadka fayga iskale la sheegay oo muta wixii maaragtay gaalada maaragtay cabsi looga qaato waxaa iskale fuqarada muhaajiriinta saa la ammaano lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina kuwaas ukhrijuu min diyaarihim laga bixiyo amwaal yabtaquuna iyagoo jerinaayo fadlan min allaahi waridwaana xoolo doon ma aha xooloodaba ka soo kacen tujaar abubakar muxuu xoolo lahaa cumar muxuu xoolo lahaa cabdiraxmaan cumaan bin cumaan bin cafaan xooloodiiaa laga soo dhaqaaqo haweenkoodii ilmahoodii aa laga soo dhaqaaqo ilaahay rasuulkiisi loo gargaaro iyagoo fadli wixii ilaahay adduunyo siiyo iyo raalla dad dalbay ulaa'ika hum saadiquuna kuwaasna waa kuwa run sheegay iyo waladiina kuwii tabawa'u daara daarta madiino degay waliimaano guriga iimaanka degay min qablihim intaysa soo maaragtay soo haajirin yuxibbuuna man haajara ilayhi magaalo yaray joogaan wax alla wixii muslimiinta oo dhan wuxuu jaar waa jecel yihin soo galootigaa nolosha nagu ciririyaan ma dhahaayo walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mimaa uutuu hadday inta wax soo dhacaan muhaajiriinta la siiyana maxaa loo siiyey annaga maxaana loo qadiyay ma dhahayo bal iskaba dhaafa wayu'haruuna calaa anfusihim naftooday u doorayaan walow kaana bihim khasaas markaasaa la waman yuuqa shuxa nafsihi qofkii laga ilaaliyo bakiilnimadiisa fa ulaa'ika hum muflixuun waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluun iyo kuwa gadaal ka yimid oo mu'miniinta ah ama saxaabada saabiqiintaa soo raaco saxaabadii dembaysay ah iyo taabiciinta atbaacu taaba ilaa yowmi alqiyaama qofkii wanaagooda ku raaca oo dhahaya rabbana kfir lana walikhwaana aladiina sabaquuna biliimaan kuwaasaa fayga leh oo saxaabada jecel axaadiis badanna nabigu ku ammaan calayhi salaatu wasalaam oo dhahay saxaabadeeda laa tasubu asxaabi ha caynina sababtoo wax kastood bixisaanuu dhahay wakti islaamka gargaarkooda loo baahan yahay ayay iyagu bixiyeen saxaabadii dembaysaa waxaa luu leeyahay hal saac hadduu bixiyey abubakar iyo cumar iyo cabdullaahi mascuud iyo raggii ansaartii iyo muhaajiriintii sacad maanta ma laba sacad iyo magaratay mucaad ibnu jabal iyo ragga islaamka usoo hormaray hal saac haddii ay bixiyaan suus ee adinkuna jabal oo badara jabal uxud oo dahab haddaa bixisaan ma gaari kartaa iska dhab dadkii aan saxaabo aan ahayn soo maa marka dadaa marka diin ka dhigtay saxaabada inay caayaan nimankaa raafadada la yidhaahdo weliba saxaabada kuwa ugu waaweyn abubakar iyo cumar ayay caydooda diin ka dhigteen kuwaasina marka waa kuwa inkaaro ku dhacday sida ibnu kasiir uu yidhi faqad ahbara allahu alcadiim annahu qad radiya can asaabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuh fayaa weyla man abqadahum inkaaraa ku dhacduu dhahay midkii u caroodo ow sabahum caaya ow abqada ow saba bacdahum qaarkood caaya laa siyamaa sayida asaxaabati bacda rasuuli sala allahu calayh wasalam wakhayran waafdalahum acni alsadiiq alakbar waalkhaliifata alacdam abaabakr ibn abi quxaafa fa ina daa'ifata almakhduula qoladaan liidatou dhahay oo min araafida ah yucaaduuna way la coloobayaan afdal asaxaabati wayubqduuna way u caroonayaan wayusubuunahum ciyaada billah hadda bal iskaba dhaafi kuwa raafidada subax walba waxay ku erdiyaan abubakar iyo cumar iyo labadooda gabdhood uu nabigu qabay caaisho iyo maanta xabsa inay lacnadaan allahuma alcama sanaday qurayshin wa jibtayhimaa wa daaquutimaa wa bintayhimaa is wax kas ku werdiyaan meesha annagu laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shay qadiir qofkii boqol goor yidhaahda ajar loo sugnaanayo ninkii ayaga toban goor yidhaahda waxay leeyiin ajar badan u leeya waxaasaa dadka marka ay islaamnimo iyo khayr u ictiqaadsan yihiin oo leeyihin ayagaa fiicano gaalada war gaaladan hoosay ka xireen ilmo abees hoosay ka xiren nin abubakar uu ka magangeli waaye miyaa adiga ka magangelaysa ninka abubakar caayay nabigana waa caayay sababtoo waa isagoo yidhi nebi maxamed risaaladiisii wax ka aflaxay ma laha ilaa nebi maxamed wax ka aflaxaya ugu horreya baabi musalla abubakar iyo cumar soo maha ninka caayey abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabada caayay waa isagoo leh risaaladii nebi maxamed waxay tartay cid ka aflaxay xagka faa'iidaysa maha kuwaas marka faa'iido ma laha ilaahay saxaabada wau ammaanay kuwa caayan ayaa kaa caayan qofkii saxaabada jecel oo u taradiya ayaana marka khayr leh waana qofka ixsaan ku raacay allah naga dhigo kuwaas nacam wasaabiquuna kuwii hormaray oo islaamku hormaray alawaluuna oo hore oo min almuhaajiriina ka miday walansaari ansaartay waladiina tabacuuhum kuwa ku raacay biixsaan wanaag haddaad iska daba socto odan wanaag lahayn faa'iido ma leh haddaad caydana hadda inkaaraaba ku dhacdo qofkii caayaba sida raafidada oo kale shiicada qofkii la waxaa inuu ixsaan ku raaco caqiidatan wa camalan iyagana uu jeclaado dembi dhaaf weydiiyo radia allaahu canhum ilaahay wuu ka raali noqday waraduu canhu acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey jannaatin beerooyin tajri ay socoto taxtaha alanhaaru min halkan kuma jirta qiraa'ada ibnu kasiir bisay min ku jirtaa oo masaaxibtii misxafka reer maka ayay min ku jirtay inta kale qiraa'aadka kuma jirto min nacam laakiin qiraa'adaas markii loo fiiriyo minta qur-aankay ka mid tahay laakiin qiraa'aadkan kale kuma jirto marka tajri ay soconayso taxtaha hoosteeda alanhaaru khaalidiina fiiha abaddan iyagoo ku waaray daalika kaagaasna alfawzu alcadiimu liibaan weyna nacam markii wanaaggii saabiqiinta lasoo sheegay dadka filqima iyagu guusha weyn iyo atladada weyn iyo ammaanta daa'imka ilaa yowmi alqiyaama helay lasoo sheegay ayaa haddana munaafiqiintii dib loogu soo noqonay munaafiqiin inkaaranba meelaha ka buuxdaa la leeyahay wa minman xawlakum dadka gaararkiina oo min alacraabi reer baadiyaha ka mida munaafiquuna ayaa ka mida aa ka buuxa wa min ahli lmadiinatina ahlulmadiinana waxaa ka mid ah ay munaafiquuna u qadarantahay kuwaasoo maraduu ku murxay oo ku takhasusay cala nifaaqi munaafiqnimada niman ku murxay ee nifaaqnimada ku fogaaday ee sida la isu qariyo iyo mardadamaanka xariifiin ku ah ee gubtay neef baanaa ku gubtay ayaa ka mid sida shaydaanun maarid aad tidhaahdo qofku waxa markuu tajribu hebel waxaas waa ku gubta aad tidhaahdo ama dadka makaanigii qano waa bircun aad tidhaahdo waa niman marka nifaaqa iyo sida la isu qariyo iyo mardadabaanka ku baramoosado mutakhasisiin weyn oo mucallimiin ku ah waa kuwaas heer waxay gaareen la yidhahda nabigana calay sl laa taclamu adigu ma taqaano bal nabiga iska qarinayaan calayhi isalaatu wasalaam oo ilaahay bini aadam caqli iyo maskax iyo wanaag la si ilaahay uu siiyo haddana risaalo loogu daray calayhi salatu wasalam leey adiga ma garan kartid nimankaas say isu qarinayaan iyo mixnada ay yihiin saxaabada kale inay gartaan iska dhaaf ummadda zamankan inay gartaan waxaasaa ummadda dhex booday ilahan ka mangalo naxnu annagaa naclamuhum naqaano kuwaa marka ilaah unbaa ka eedbeeli karoo qaba kara maahane sanucadibuhum waan cadaabaynaa marateen laba goor labada goor marka culimmadu waxay ku fasiraan mid waa fadeexada la fadeexaynayo oo meelba la fadeexanayo iyo cudurrada iyo balaayada ku dhacaya kuwii nabiga uu habaaray oo yidhi maaragtay ayaga dhanba dab halkaas intuu garabka dabadiisa ka soo baxo wadnaha ka dusaya iyo fadeexada la fadeexaynayo iyo cadaabulqabri labadaas horta markay dhag ay ku tiraahdo uma yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa cadaabin cadiim cadaab maanta ma arkaysaa weyn ayaa loo celinaya marka ilaahay wuxuu ka sheekaynaya subxaana wa tacaala dadka munaafiqiinta inay ku weynaadeen ilaaha yaqaano marka maadaama ay dadka iska qariyeen ilaahay iskama qari kana ilaahay wuu soo saaray walidaalika qataado binu dacaama nin aad tafsiirkiisa qur-aanka aayadaha tacliiqu uu dul saar waa aada u macaanyo dad waxau arkay dad uun ammaanayo hebel waa ahlujanna hebelkan uun nin walba dad uu leeyahay weli iyo kanaa weli iyo kanaa markaasu wuxuu yidhi maa baalu aqwaaman yatakallafuuna cilma annaas maxaa waaye dad isku kallifaya dadka inay darajaadkooda ogaadaan yaquuluuna fulaan fi ljanna wa fulaan fi nnaar dadkiiba qofna naar u xukumayaan ayagoon waxyi rasuulka aan haysan fa idaa sa'alta axadahum can nafsihi haddaa mid asaga weydiiso ardugu ma naara u socota mase jana laa adri ma og lacamri anta binafsika aclamu minka biaxwaali nnaas adiga haddaadan naftaada ogeyn ma dad kale janno iyo naar waxay kasbadeenoo ogtaha dadka maxaa quluwi ugu samaynay ama u xaqirayso laqad takallafta shay-an maa takallafahu alambiyaau qabla waxaa isu kalifaysaa wax ambiyada isa isu kalifin qaala nabiyullaahi nuux markii la yidhi dadkaan ku soo raacay waa dad xun la yidhi wuxuu dhahay wamaa cilmi bimaa kaanuu yacmaluun aniga waxay camal falayaan iyo ikhlaaskooda iyo meesha ku dambe ani maxaan ka oga daahirka ilaahay ka rumeyn aniga ma eryaayo aniga balaayo inay wataan in kale ma kala aqaano ilaaha xisaabinayo nabiyullaahi shacabna wuxuu dhahay baqiyatullaahi khayrun lakum waxa baadilka wixii ka soo horaa idin khayr badan in kuntum mu'miniin wamaa anuga calaykum baxafiid aniga idinkaan warqabo waxaad ilaahay ula dhowaanaysaan iyo xaalkiinu meesha ku ani ma aqaano wa qaala tacaala linabiyi wuxuu ku yidhi asagoo munaafiqiinka calaa laa taclamuhum munaafiqiinta ma taqaanin naxnu naclamuhum nabi maxamed ilil munaafiqiinta ma taqaanin dee qaarna waa loo sheegay oo waa loo caddeeyey qaarna hadda calaamaadku ku yaqaana laakiin markii hore dhammaan ma usan wada aqoon nabiga calayh salaatu wasalaam sababtoo say isu qarinayaan soo qof kaleu qaran kara marka qof adiga inaad ama cirka u qaadidoo aad tidhaahdid waa janno u goosid ama qofna adiga haddii aad necebta aad tidhaahda naartuu ku hoobanaya taas waa laga fiican yahay quluwiga ama dadna aad kor u qaadid dadna aada baksi sidood maaragta raqiis ka dhigtid waa laga fiican yahay naftaadaaba aqooni qof kale adiga maxaa janno iyo naar ugu yaboohaysa ilaah baa yaqaan ilaah tawfiiqana waa kudi wa miman xawlakum dadka agagaarkiina waxaa idinka mida oo min alacraabi munaafiquun kuwa munaafiqiin rasmi ah ka mida wa min ahlilmadiinatina munaafiquun ayaa ka mida u qadaran kuwaasoo weliba nifaaqooda maraduu ku murxay cala nifaaqi nifaaqnimada ku takhasusay ee balaayo xarfaanin ku noqdayo maxruuqiin ku noqday heerka nifaaqooda iyo isqarintooda waxay gaareen laa taclamuhum adiga ma gari karti naxnu naclamuhum annagaa og saa darteed sanucadibuhum waxaan cadaabaynaa maratayn laba oo marna fadeexada la fadeexaynaayo iyo cudurrada iyo balaayada ku dhacaya lagu cadaabaya iyo xoolahan laga qaadayo oo isa raalli ka ahay marna cadaabulqabrigi uma yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa cadaabin cadiim cadaab weyno oo maanta ma arkaysaa jahannamo ayaa loo celinaya wa aakharuuna ictarafuu bidunuubihim dadkiyaa la kala sifaynaya dadkii waxaa ka mida mutakhalifiintaha oo dib dhacay aakharuuna wa min almutakhalifiina kuwii dib dhacay oo jihaadka dib dhacay waxaa ka mida aakharuuna kuwa kale kuwaasoo ictarafuu ictiraafay bidunuubihim dembigoodii iyo qaladkoodii oo sidii munaafiqiinta aan been sheegin kuwaasoo khaladuu dheahay camalan saalixan camal wanaagsan iyo wa aakhara mid kaloo sayi-an xuna isku dheahay qaladkoodiina waa qirteen casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yaha kuwa an yatuuba calayhim ilaahay inuu ka toobad aqbalo in allaha allana kafuurun waa ku dhaafid badan weeyo raxiimun ee naxariiso badan kuwaana waxaa la yidhaahdaa waa koox abulubaab alansaari uu hogaaminaayey ayaguna way hareen nifaaq iyo munaafiqnimo uma hareen si unbay sibiq sibiqay ka noqotay waa ka hoos baxday ayagoo uun joogo waxay is arkeen waktigiiba uu ku dhammaaday nabiga uu soo noqday say berri baxa iyo ulahaayo markii dambe ogaadeen inay qaldan yihiin oo nabiga uu soo dhowaaday ayay tiirarka masaajidka isku xireen adiga ma abulubaabaa shan ku ahaa ma lixoo ku ahaa ma toddobo intaba riwaadku aa la yidhaah nabigaa yimid calay s iyagoo geedo ku xirxiran maxaa ku dhacay dee qaladkoodii qirteenoo geedo isku xirxiran nabigu wuxuu yidhi hadday iyagu isxireen anugu ka furi maayo ilaa ilaahay uu ka furo subxaana wa tacaala aayaddan markay soo degtay ayaa laga furay marka oo laga toobad aqbalay wa min almutakhalifiina waxaa ka mida ma garatay oo qaldamay aakharuuna kuwo kale ictarafuu qirtay bidunuubihim qaladkooda iyagu been iyo marmarsiiyo ma sheeganaysa munaafiqiintii waa qaldannaha yidhaahda kuwaasoo khalaaduu dhahay camalan saalixan camal wanaagsan iyo wa aakhara sayi-an camal xuna isku dhahay camalka saalixa waa jihaadkoodii iyo iimaankoodii iyo sidqiga iyo towbada camalka khaldana waa takhallufkii iyo kadibdhici ay maaragtay rasuulkii jihaadkii ay kadib dhaceen kuwaa markaa casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim inuu ka toobad aqbalo ina allaha allana kafuurun waa ku dhaafay badanoo raxmin ee naxariista markii marka towbaddii laga aqbalay ayay waxay yidhahdeen xoolaan sadaqaysanayna annagoo ku faraxsan maanta ma arkaysaa toobaddaasna la ka aqbalay ayaan maaragtay xoola sadaqaysanayna nabigu marka wuxuu yidhi ilaa ilaahay u idmo idinka qaadin maayo sababto la iba idmi ilaahay baa u idmo marka nabiga calayhi salatu slam waxaa la yidhi khud ka qaadoo min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad tudahiruhum aada ku dahirayso oo bukliga iyo waxaas uga dahirayso wa tusakiihim aada ku taskiyenayso xoolahooda iyo khayrkooda ay ugu bara ugu badanayaan bihaa sadaqadii ama damiirka waxay celi kartaa zakada khud sadaqa min amwaali sadaqata tudahiruhum zakadaasoo dahiraysa wa tusakiihim bihaa ayaga maanta ma arkaysaa barakaynayso xoola u barakaynayso ama nabiga u celi kartaa ama sadaqada u celi kartaa sadaqadaasoo tudaahiruhum ayaga daahirayso oo dunuubtii aasaamtay ka daahirayso wa tusakiihim maanta ma arkaysaa xoolii u kordhinayo ama waxaad heli kartaa inaad tidhaahdid sadaqadaasoo tudaahiruhum daahirayso watusakiihim nabiga loo celiyo midu dambe oo tiran tusakiihim bihaa ayaga aada maaragtay ku barakaynayso wasalli calayhim u ducee salaadan tii oo salaadii caadiganan waa duco asalka salaada luqadan wuxuu ahaa ducow ah laakiin sharciga waa salaada maksuuska ma garan laakiin hadda salaaddu waxaa weeye waa midii ducadiini tii hore aan soo maray walaa tusalli calaa axadin mumaata abad taasna waxay ahayd janaasadii bay ahayd ma garan laakiin wasalli calayh macnaa u duceey ina salaataka ama ina salawaataka waa laba qiraa'ee salaadahaagu qiraa'ada bicamar iyo keyrkuda salawaatka salawaatika ay akriya xafsanaa ina salaataka salaadaada macnaa ducadaada sakanun lahum xasilooni iyo waqa bay u tahay oo waa loo aqbalaya wallaahu ilaahayna samiicun waa ku maqlo badan weeye calimun ee waxba walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markii sadaqada loo keeno qolada sadaqada u keenta oo ku salli jiray sidii maaragtay ibnu abi owfa ayaa maaragtay sadaqo u keena nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay kaana nabiyu sal ala cbdullahi bn abi owfa wariyey kaana nabiyu sal idaa utiya bisadaqatin qowmin sallaa calayh u duceyn jiray faataahu abi bisadaqatii u keenay faqaala allaahuma salli alaa calaa maaragtay calaa aali abi ofa reer aali o maarata abi ofa ilaah kusal macnaa ilaahu barakay waay nacam ma garan iyo xadiid kaloo islaana ay ku tiri nabiga salli calaya wacalaa zawjihi macnaa ii ducey faqaala sala allahu calayka wacalaa zawji marka meeshan salaad macnaa ducaa ma garan tii kaloo aan soo marnayna waxay walaa tusalli caley macnaa laa tusalli calayhim salaata aljanaaza munaafiqiinta ha ku tukaniya hud ka qaado min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqoo tudaahiruhum dahiraysa wa tuzaki aad aada ku dahiraysa iyaga labada damiirba nabigu u celi wa tusakiihim bihaa aada maanta u ku barakaynaysa oo macnaa barako u noqonaysa wasalli calayhim u duceey ina salaataka salaadaadu sakanun lahum xasilooni iyo deganaasha utoo waa loo aqbalaya walidaalika wallaahu allana samiicun maanta ma arkaysa ku maqlooya caliimun ee maanta ma arkaysa og markii nabigu uu dhintay calayhi salaatu wasalaam nimankii asxaabu riddada ahaa iyo qaar badan zakadii ayay diideen waxay ta'wiilsadeen waxay dhaheen nabiga waxaa lagu yidhi wasalli calayhim ina salaataka sakanula ee haddaan bixin annaga yaa noo ducaynaya nabigii khaas ku ahayd waana uu dhintay abubakar waa uu duuxo dha nabiga khaas kuma ahayn sadaqada qofka imaamkaa loo keenaa isagana waa uu ducaynaya markaasuu waa la dagaalamaya wallaahi low manacuuni ciqaalan kaanuu yu-adduunahu ilaa rasuuli illahi sal allau alayh wasalam la uqaatilannahum calaa manci wa xar ama maaragtay xarig yar oy rasuulka u dhiibi jireen hadday maaragtay ay baajiyaan waa la dagaalamaya maxay rabaan oo diinta inay curwa curwa u gooyaan midig midig sidii ay rasuulku diinta uu uga tegay waa inay sideedii ku soo noqon markaasuu fudtiga u qaaday kuwii nabinimada sheegtay oo eber ka dhigay kuwii ridoobay oo nagta ka dhigay islaamka u soo celiyey kuwii zakada diida oo ku qasbay zakada inay bixiyaan oo yidhi ma dhici karta u dhaha ayunqadu lislaamu curwa curwa wa ana xay in islaamka mid mid loo gooyo sidii rasuulkuu ku soo celiyey al radia allahu canhu wa ardaa ee diintan saas in loogu qiiroodaa la rabaa yacni diintii oo kala daasan dadkiioo iska maarata haddaan aqale xataa inaan laga xanuunsanaynin maarata dad xataa wax ka qaban karin inaad ka xanuunsatid oo waxaad islaaxi karad aad islaaxsad oo wanaagga jeclaatid aada la barisido ilaahay muslimiinta uuna hanuuniyo diinta uu xoojiyo sharta aada nacdadoo khayrku ay jeceshahay wixii la qabo kana la qabto maanta ma arkaysaa waajib maaragtay aada iyo aada u weyn nacam alam yaclamu miyaysan ayaysan ogeyn kuwaan ma dadka oo dhanba ana allaha alle huwa yaqbalu towbata alla inuu toobadda u aqbalo can cibaadihi addoommadiisa uu ka aqbalo wayaahudu sadaqaati sadaqaadkana ou qaado wa anna allaha alle huwa atawaabu raxiimu allaha naxar toobad aqbalka badan oo naxariista badan inuu yahay miyaysan ogeyn marka alla wuxuu leehay subxaana wa tacaala miyaysan ogeyn sadaqada ilaaha inuu aqbalo oo addoommadiisa toobadda ou ka aqbalo oo sadaqadana ou ka qaado ou ka aqbalo haddaan toobadda alla uusa kaa aqbalayo sadaqada inaysa waxba noqonayn taas marka waa nicmo maanta maarkaas iyo fadli ah walidaalika haddii sadaqadaada lagaa aqbali waayo waxbay qofka dhibay ku noqonaysa waxaa dhacay qiso ibnu casaakir uu ku wariyey fii taariikhi maaragtay taariikha dimishk ayuu ku wariyey marka waxaa dhacday mucaawiyo ayaa jeyshkiisii ou duulay waktigiisii radi allahu canhu waxaana madaxaan la yidhahda cabdiraxmaan ibnu khaalid alweliid khaalid malwiil oo dhalay nin ka mida ayaa lacag oo maaragtay boqol dinaar oo ruumi ayuu xaday macnaa quluul uu ku sameeyey xoolihii qanimadii uu ka xaday dadkii waa ay kala tageen ninkii waa uu ka shallaayay marka markaasuu mucaawiye intuu u yimid waxuu dhahay lacagtayga aqbal waxuu dhahay maaragtay ka aqbali maayo dadkii waa kala tageen xaqa lahaa kan geynaa wa sow dadkii hadba qofutay war maxaan sameeya maxaan sameeya maxaan sameeya u dhahaayo ayuu nin la yidhaahdo wuxuu soo maray cabdillaahi ibnu shaacir asagsaki ninkaa soo maray faqaala lahu maa yubkiik war maxaa kaa ooyinaayo fadakara lahu amrahu arrintii u sheegay faqaala lahu wuxuu dhahay amudiiciya anta ma adeecaysa haddaan faraj kuu furo faqaala nacam qaala idhab ilaa mucaawiya mucaawiya aad isagaa madaxaaya faqul lahu waxaa tidhahdaa aqbil minii khumasa kollay lacagtan boqolka diinaara ilaa khumus ka mida haniimadaa iskale soo maahan ha khumuskaas marka horta asagoo ka aqbala xaqu u leeyahay marka xoolaha muslimka ku daro faxtaac ilayhi cishriina diinaar ku dar wandur ila amaaniina albaaqiya fatasadaq biha can dalika aljeysh jeyshkii ka sadaqayso fa in allaha yaqbalu towbata can cibaadih ilaahay toobadda waa ka aqbale wahuwa aclamu biasaamin makaanihi meeshuu joogo isagaa yaqaan fafacala rajul ninkii arrintii saye mucaawiya u geeyey lacagtii uu ka qaatay mucaawiya marka wuxuu la yaabay ninkaa fiqigiisa faqaala wuxu uhi lian akuuna aftaytuhu biha axabu ilaya min kulli shayin amliku ma garan inaan arrintaas kuu jawaabi lahaa oon sidaa la iwaafaji lahaa ayaan xataa boqortooyadooda ayaan ka jeclo oo dhahay fiqiga maarata yani daqiiqa ilaa wixii haddii laga bixiyo khumuskii haddii laga bixiyo oo ninkii madaxdaadana uu joogo intii kale mujaahidiinta iskale soomaan waa laga sadaqaysanaya ilaaha ka aqbala ma garan ilaa xoolaha dadweynena waa ka xaday oo xoolaha haniimada khumus qanaa'imta iskale soomaan inta kale mujaahidiin marka khumuskii oo dowladduna hada u soo celiyey intii kale dadkii lahaayoo khaanimiinta marka uu ka sadaqaysanaya marka saasuu marka arrintii uu ku xalliyey yani nin faqiiho ah alam yaclamuu miyaysan ogaanin ana allaha alle huwa yaqbalu toobata toobadda inuu aqbalo can cibaadihi addoommadiisa marka waa nicmo wey wayaakudu sadaqaat sadaqadana ilaahay ou qaado ou amar ku bixiyo in la aqbalo wa ana allaha allana huwa tawaabu raxiimu kan toobad aqbala min oo raxiimu uu yahay haddee sadaqada qofku ilaahay ka aqbalana wax weynuu ka saaraya gaar ahaan qofku hadduu wax xalaala oo sadaqaysto oo min kasbi dayib ilaahay wuxuu ugu tarbiyeyna uu korinayaa kamaa yurabbi axadukum faluwa sida darmaanka loo koriyo ilaa ay buuro camal wixii yarkaa buuro camal ay ka noqdaan marka kasbi dayib iyo niyo fiican haddii lagu sadaqaysto fardaha darmaanka wax ka kori og lama arko saasoo kale ilaahay bucbuc uga dhigaya u korinayaa sadaqadii ilahay towfiiqi waa sadaqa wanaagsan iyo qowl allah naafaj iyo toobo sal allahu calaa maxamedin ali saxbi salim marka habeen dambe waa